barxadda magaalada garowe caasimada puntland iyo weliba la bedelay naqshadii hore oo haddana ka dhekay goobeedan surud badan yoolan suubi geedala ka abuuri wadooyinka seedashal duwan iyo sidoo kale naqshado kale waxaana kumida bulshada magaalada garoweyana kuma hadnagay suuradan weelowka barxadda caasimadda geedoola ka abuuri wadooyinkii sidoo kale mashaariicda kale ee lagu hirgeli magaalada garowe
waxaan bogaadinayaa waxa weye maayarka magaalada iyo dhammaan howlwadeennada waxa weye degmada ka shaqaynaya waxaan leeyahay ku mahadsantihiin hawsha fiican aad u haysaan mataqaanaa degmada iyo mataqaanaa iyo nawaaxigeedaba in mataqaanaa mataqaanaa la wanaajiyo biliicda magaalada waa waxaa idinka sugeynay waa waxaa idin doorannay waa muuqataa horumarku waa muuqda xaqiiqadii maayarka cusub ee geeddi waxaan leenahay waa timirre geedka timirkii lagaagu magacdaraynaa waa uga mahadcelinaya nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam man lam yashkur ilnaasa lam yashkur illaa qofkan dadka bini'aadanka ku shukrin ilaahay kuma shukriyo waxaan shacabka faraynaa inay nabadda iyo amniga iyo xasiloonida gobolka ka shaqeeyaan barxaddaa loo qurxiyey dhirtaa quruxda badan ee mataqaanaa waddanka loo casriyey inay wasakhda iyo waan ugu ducaynayna haddaan nahay bulshada reer garoowe waxqabadka uu qabtay oo ballaaran waan isqarin karin oo markii la doortay uu ku bilaabay barxadda garowe keliya maaha buundo oo sidoo kale uu dhisayo oo shaqo badan uu ka qabtay aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa runtii aad baan u bogaadinayaa hawsha iyo mashruuca ballaaran ee ka socda degmada garowe khaas ahaan barxadda iyo buundada oo runtii horumar aad u ballaaran uu ka socdo oo la dhihi karo mashruucan waa mashruucii ugu weynaa ee la fuliyo tan iyo dowladdii burburka soomaaliya marka loo eego buundadaas barxadda qaabka loo dhisay iyo bilicda barxadda oo waxa wey maanta lagu soo kordhiyey dhirtaa timirtaa iyo quruxda badan iyo aargadiiyo u dhiman iyo runtii aad moodaysid markaad halkaa joogtid aad soo xasuusanaysid waddamada caalamka aad soo xasuusanaysid saaka waxaan joognaa barxaddii garowe oo jawi kale iyo qurux kale ee noqotay si qurux badan loo nidaamiyey maayar geedi waan uga mahad celinaynaa sida quruxda badan uu caasimadda iyo magaalada bilicdeeda iyo uga shaqaynayo horumarkeeda waxaan leenahay gudoomiye guulayso waxaan rajaynaynaa intaayo inka badan aargadii iyo dhisaynkeediina saa loo bedelay waxaw intaas haad laga dhigay oo u baahan intaasoo shaqaalaha taraafika waxaa aad iyo aad qofka loogu mahadinayo oo mahadda iyo ammaanta iyo bogaadinba ammaan ma bahaba macnihii la odhanayo qofkaasa waxaa qabtay waa geeddi wey muhiimado badan bay u leedahay magaalada marka kuwaadoo bilicday qayb ka tahay oo waxa waaye mashari manaha ay muujinaysaa quruxda iyo horumarka iyo bilicda magaalada in isbeddel weyn waxa waaye ku soo kordhay horumar wanaagsan baa magaalada ka socda waana soo dhoweynaynaa laakiin geedahan mas-uuliyad gooni ay u baahan yihiin in loo sameeyo dad gaar ah in biyaha wakhti walba ay helaan oo ay biyaha kama maarmi karaan in lasoo xeendaabo oo biro iyo wax lagu rakibo oo protection loo sameeyo marka horumarkan muddo badan buu soo jiitameeyey saaka iyo waxaan ku soo waabariistay barxaddiyo waan sidii hore u ekayn oo qaab kale oo qaabka ka duwan ah barxaddii waxay noqotay mid cusub oo aad odhanaysid waddanku maaha miya soomaaliya markaad ogto waxad moodaysaa magaaladii washington ama dooxa ad moodaysaa waxaa farxad ii ah inaan saaka ku soo waabariistay garowe oo dhir goora ay soo baxday aan garan waayey oo hadalkan ka muuqdo horumarkan oo keliyaanka koobanaayna barhadda magaalada iyo weliba la dareere mashruuca dhismaha buundada isbitaalka magaalada iyo mashaariic kale oo laamiya oo laku xirgeliyay magaalada garowe caasimadda puntland